halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysataan mowjadaha sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada bisha sebtembarna waa sanadka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaysaa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo aan ku eegayno ahmiyadda nabadda soomaaliya ee u leedahay iyadoo shalayna dunida laga xusay maalinta nabadda ee caalamiga xagga xagga horumarka iyo xagga amniga iyo xagga is-ogolaanshaha iyo xagga muxuu ahay waxwada qabsiga yacni soomaaliya faageeday ka hartay dadkeediina saddex meeloodoo hal meel iyo bar waa mataqaana way dhinteen way barakaceen
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay gabadh soomaaliya u matalaysa tartanka quruxda afrika oo nigeriya lagu qabanayo hornaanta bisha soo socota
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid tahay maraykanka oo ku dhawaaqay xayiraad hor leh oo lagu soo rogayo bangiga iiraan ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kumanaan dadweynaha hong kong ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo mudaharaadaya arrintan ayaa ah mid daba socota banaanbaxyo ay taageerayaasha dimuqraadiyaddu dhigayeen wakaaladda wararkaee reuters ayaa sheegtay in boolisku ay adeegsadeen qiiqa dadka ka ilmaysiiya si loo kala dareeriyo dibadbaxayaasha banaanbaxyada hong kong ayaa soo cusbanaaday sabtidii shalay kadib markii taageerayaasha maamulka shiinuhu ay burburiyeen qaybo ka mida derbi ay dadka mucaaradka astaan ahaan u samaysteen iyaga oo ku qora ereyada lagu dhiirigelinayo kacdoonka iyo taageerada dimuqraadiyadda
maraykanka ayaa ciidamo dheeraada iyo sidoo kale qalabka difaaca cirka wuxuu u dirayaa sacuudiga iyo imaaraadka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sidaasi iyadu sheegtay tallaabadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii weer lala beegsada ceelasha shidaalka ee sacuudiga arintaasi oo uu maraykan ku sheegay inay iiraan ka dambeyso dowladda iiraan ayaa iyaduna waxay beenisay eedeymaha dowladda maraykanka xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka mark esber ayaa waxaa saxaafadda uu sheegay in madaxweyne trump uu saxiixay in ciidan dheeraad a loo diro khaliijka
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a koob iyo labaatanka bisha sebtembar oo shalay ahayd waxa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee nabadda wadamo badan oo dunida ah oo soomaaliyana ay ka mid tahay ayaan deganayn haddaba nabadgelyada soomaaliya sidee ayay ahamiyad ugu leedahay dadka soomaaliyeed federaalku si xal nabadeed ma u keenay qaybo ka mida soomaaliya saare cabdi axmed ayaa warbixintan gaarka ah ku eegeysa marxaladda nabadgelya darre ee sannado badan soomaaliya ka jirtay
marka la rabo in la ogaado ahmiyadda nabadda iyo sidoo kale deganaanshiyaha uu dal leeyahay sida ay muhiim u tahay waa marka aad aragto waddamo ay colaado ragaad geliyeen islamarkaasina wax walba oo gudahooda ah ay baaba'een iyo kuwo horumarka nabadda aawadeed tiigsanaya meelo sare shalay waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta nabadda ee caalamiga ah waana maalin ay dalal badan oo dunida ah ku soo aadayaan iyadoo aysa deganeen sannado badan nabad la'aanta ka jirtana ay sabab u noqotay in ay dalalkii kale ee dunida ay ka haraan inkastoo soomaaliya maamullo nabadgelyada ku guulaystay ay ka jiraan haddana waa meel muddo aad u dheer ay ka jirtay colaado ragaadgeliya horumarkii bulshada dhan kastaba gaar ahaana markii la fiiriyo caasimadda oo ah wadnaha waddanka wax kasta oo horumara oo nolosha aadanaha ah ayaa burburtay soomaaliyana waxa ay noqotay tusaalaha ugu ugu fiican meel loo soo qaato ku dhowaad soddonkii sane ugu dambeysay deganaanshiyola-aan kadib markii ay ka jireen dagaallo wejiyo badan lahaa oo ka bilowday habbeele dowladdiina dumiyey kadibna isu beddelay dhowr nooc oo hogaamiye kooxeedyo iyo kuwo diimeedba dagaaladooda ay kasoo jireen ah haddaba qeexidda rasmiga ah ee nabad markii laga hadlayo maxay tahay maxamed faarax xirsi oo ah guddoomiyaha hay-adda nabadda iyo horumarka ee hargeysa ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey nabadi waxa lagu qeexaa laba laba arrimood baa lagu qeexaa oo marka ugu horeysa waa waxa la yidhahdaa nabada dadban waa mid waa meel aan khilaaf ka jirin dadka wada deganaa ay si nabada ayaga u nool yihiin nidaamkooda dhaqaaliyo kooda siyaasadna ay ka midaysan yihiin yani waxa la odhan kara bulshada iyo bulsho siyaasiyin iyo dhaqaaliyin baa nabdoon baa la odhan kara nabadda labaad waxa wey loo baahan yahay waxa weeya waa nabad dhaqaalaheedu uu fiican yahay oo haddii dee dagaalin aanu meeshii ka jirin laakiinse dhaqaalahu ka yahay taasi waxa la yidhahda waa nabad kii loo bahnaaya laakiinse aan ahayn kii maaragtay sugaysay amniga iyo iyo wadaula jirka ummadda marka aqoon-yahan cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada muqdisho waxa uu qeexayaa qudhiisa nooca nabadeed ee soomaaliya wakhtigan ay u baahan tahay nabaddu horta adduunyada micnooyin kala duwan ama fasiraado kala duwan ayay leedahay aniga waxaan dhihi lahay soomaaliya midda ku fiican waktigan waxa waaye dadku inaysan kala baqayn inaysan colaad isu qabin oqdado isu qabin isu furan yihiin dhinaca macaamilka iyo dhinaca niyadda ay isu furan yihiin cabsi banaanka ah oo dhibaato kaloo banaanka soomaalida uga timaadana inaysan qabin iyada dhexdeedana inaysan qabinin marka arladuna ay xoogaa maaragtay wax la cunona la heli karo wax la cabana la heli karo horumarna la higsan karo si kastaba halkaasi ha ahaatee su-aal isweydiin mudan ayaa ah heerka ay soomaaliya nabad la-aantu wakhtigan gaarsiisay iyo caqabadaha ay ku tahay mar kale cabdulaahi shirwac ha wa waa su-aal aada muhiim u ah waana kaaga mahad celinayaa yani halka ay dhigtay waxa waaye inay horta faceed kaartay xagga xagga horumarka iyo xagga amniga iyo xagga is-ogolaanshaha iyo xagga muxuaha waxwada qabsiga yani soomaaliya afaageeday ka hartay dadkeediina saddex meeloodoo hal meel iyo bar waa waa waa muxuaha mataqaanaa way dhinteen way barakaceen barki kalena waa barakaceen marka yani waa dal basan basay waaye oo dhibaato dhinac walba ay uga heshay dhinaca abaaraha iyo macaluusha iyo dagaalada joogtada ah dal uu dishay waaye dad maamuladii iyo heshiisiintii siyaasaduna ay weli aada u kala dhantaalan tahay oo wadankii soomaaliya la isku dhihi jiray maanta toddoba maamul baa ka jirta toddoba madaxweyney leedahay toddoba ciidan bay leedahay dad badan ayaa nabadda soomaaliya u arka inay ku xiran tahay in laga soo bilaabo aasaaska hoose ilaa iyo heer qaran si loo helo deganaanshiyo rasmi ah ayadoo bulshaduna ay ka wada qayb qaadanayaan maamulkuna uu noqonayo hoggaanka wadaya waa kan mar kale maxamed faarax xirsi dedegaano aada u nabdoon oo runtii xasilooni siyaasadeed ay ka jirto oo muddo ku maaleynayay oo maamulka iyo deegaanka meeshaan ka dhisanba ay ku socdaan baa jira halka ay jirto qaybo kale oo ay markaa ugu horeyso dee caasimadu dalka soomaaliya ugu horeyso oo ay ka jirto xasilooni daro siyaasadeed iyo mid amni iyo mid kale ay ka jirto marka wala waxan waxaan kusoo koobi karaa qodobka ah nabadu maaha oo keliya meel degaan ka baqay aan lagu dagaalamo guri aan lasu waxay u baahan tahay nabadu dhaqaale waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay shaqo waxay u baahan tahay dhalinyarta inay shaqooyin ay helaan in dhaqaaluhu kobco in nabadgelyadii ay noqoto mid dhaqaaluhu runtii uu horseedayna gacanta lagu sii hayo halka soomaaliyana ay u baahan tahay in xasilooni siyaasadeed iyo iyo mid bulshada ay runtii hesho oo goobaha nabdoonna ay kusii socdaan goobaha aan nabdoonna ay taa kusoo noqdaan taasna waxaa saldagu noqon kara waxa weya waxa la isku tashi si lamida sidaasi waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac horta kow waxa ay saaran tahay dadka mas-uuliyadda haya yacni min degmo ilaa iyo heerka federaalka dadka haya dadkaas way saaran tahay laba waxay saaran tahay dadka mujtamaca tiirarka u ah oo masalan ah dhaqanka culimada ganacsatada dadka waxbartay oo muxuu ahay aniga iyo adiga iyo aan kamid aan kamid nahay markaas heerkaas laga degana waxay saaran tahay qof kasta oo soomaaliyeed waayo qof aan nabad u baahnayn ma jiro qof looga maarmo nabadana ma jiro marka waxa oo arrinta muhimka ahi ay tahay waxa weeyaan hogaanka dalka ee heerarka kala duwan ah inay gartaan in dadku ay u baahan yihiin inay nabadooda intay ka wada hadlaan aragti u samaystaan qorshe u samaystaan ayay ka shaqaystaan dadka hogaankuna ay noqdaan dadkii u fududaynayay inay intaas gaaraan laakiin aysan noqonin inay iyagu u jindisaan nabadda ay rabaan soomaaliya oo aan degganayn tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii siyaabo kala gedisan iyo shirar kala gedisan oo qaarkood gudaha iyo dibaddaba ka dhacay waxay ujeeddadoodu ahayd in nabad lagu gaaro nabadda aanan ka jirin soomaaliya markii ay burburtay dowladdii dhexena waxay tusaale u noqotay dunida inteeda kale kadib markii malaayiin dad ah oo soomaaliyeed ay ka qaxeen guryahooda boqolaal kun oo kaleetana ay ku dhinteen weerarada iyo dagaaladii siyaabaha kala gedisan u dhacaya kuwo ay ku naafoobeen sidoo kaleetana dhallinyaro jielal yaryar ah oo boqolaal kuna iyaguna ay ku waayeen mustaqbalkoodii qaarkoodna maleeshiya beeleedyo iyo kuwo diimeed ay noqdeen soddonkii sane lasoo dhaafay laakiinse sidaasoy tahay weli dadku waxa ay qabaan rajo un ah in xilli xilliyada ka mid ah soomaaliya ay ku soo noqon doonto sidii ay ahayd iyadoo nabadgelyo ah islamarkaasina ay cagaheeda isku taagi doonto
aaday umahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay warbixintaasi gaarka ah halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kale deegaanka xeraale ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliyana waxa uu ka mid yahay sannadihii ugu dambeeyey meelaha ay ku soo noqnoqdeen colaadaha ku salaysan aanooyinka beelaha laakiinse toddobaadyadii ugu dambeysay deegaankaasi waxaa ka socda howlo nabadeen oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay qayb ka qaadatay shalay waxay ku beegneed sida aad maqlayseenba maalinta caalamka u asteeyey maalinta nabadda adduunka dhinacyadii isku hayay xeraale heshiis ayay kala saxiixdeen oo ay gaareen haddaba maxamed colaad xasan ayaa xaaladda xeraale wuxuu ka wareystay mustaf cabdulaahi axmed dhamake oo ka mida mas-uuliyiinta ururada dhallinyarada ee xeraale waxaan kaaga waramayaa deegaanka xeraale ayaan ku suganahay hadda isagaan dhex joogaa waxaan joogaa hadda guriga degmada oo xeraale maantay wafki dowladda ka socda iyo laamaha ammaanka ayaa yimid waxaa la saxiixay beelihii awal hadda ka hor ayaana sii horeeyey xeraala iskuul iyo agagaarkiisa waxyeelada ku kala gaartay ayaa gacanta maanta laysu saaray waa waxay wada saxiixiyeen nabad buuxyo ma garan waxaad nooga warantaa heshiisyada la gaaray maxaa ka mid ahaa oo dhinacyada ay gaareen heshiisyada la gaaray waxaa ka mid ahaa oo beelihi ay wada qaateen iyadoo ay maamuusaysa dowladda federaalka in qofkii xadgudba oo qof kaleeto ku xadgudba anqaabta uu leeyahay iyo tillaabada sharciga waafaqsan in lagu qaadi doono ma garan wa waa gartay waxaa ka mid ah in ay ku wada qanceen oo sidaas ay ku wada saxiixdeen oo laamihii ammaanka hortooda ay ku wada saxiixdeen in qof walba uu gurigiisii yimid oo hadda ku sugan yahay oon wax caqabada iyo wax colaada iyo wax isriixiixa midna aysan ka jirin ee dad walaalaha ee gacanta midigta ishaysaa yihiin bal waxaad iiga sheekaysaa dhallinyaradan deegaanka ee maaragtay dagaalamay maaragtay xumaantu kala gaadhay ma laysu keenay oo ma laga shaqaynayaa sidii dhallinyaradu isu dhexgeli lahaayeen oo loo nabadayn lahaa oo nabadda looga faaidaysan lahaa mar hadday ku beegan tahay maalinta nabadda adduunka dhallinyarada waa laysu keenay hadda qaybo kamida waa wada joogaan qaybaha dhimanna waa isu imaanayaan waana lagu ballansan yahay waxa weeyaan reer walbaana gurigiisii buu degan yahay dadkii ku kala maqnaa xeraale ee ku kala qaxay hal qoysa oo caawa ka maqan waa qoys iskiisa uga maqan ma ahana qoys amni darro uga maqan iyo nabadla-aan ma jiro ma garan haddaad bal dib noo xusuusiso colaadan xeraale ka dhacday maxaa la isku haystay ma dhegadegaan baa la isku haystay ma dhuldaaq baa la isku haystay ma xoolaa la isku haystay ma aano qabiil baa maxay ahayd waxay ahayd waxyaabo oo quluq lahaa ururadii dalkaba hadda ka hor oo ku sugnaa oo meelihii dawladda aysan gacanta hadda ka hor ku qaban ka shaqayn jiray wax ku lugle ayay ahaayeen madara deegaanada gobollada dhexaa colaadaha way ku soo noqnoqdeen dhibaatooyin xagga abaaraha iyo shaqola-aan iyo meelaha ugu daran soomaaliya ay ku jiraan dhallinyarada in dagaalka laga joojiyo oo dhinaca nabadda iyo horumarka loo jiheeyo ururadii dhallinyarada a door intay leeg ayay ku leeyihin dhalinyaradu door badan bay ku leedahay waayo dhalinyarada wixii tacliin leh oo aqoon maadiye leh ama aqoon cilmiye leh door bay ku leedahay oo siir dhexaad bay ka tahay oo baaq bay afar iyo labaatan saa waxay ka jeediyaan wixii naldaraa oo wadanka ka dhaca waa iska shaksiyaad wadanka iska khaldanna wuu jiraa ma garat ayadana inaan ka gudubno oo loo gudbo gobolada dhexe oo dhan ay ka gudbaan oo jahligana ay ka baxaan oo cilmiga ay bartaan midka maadiga iyo midka diiniga intaba baalkan la yiraahdo qorigana ay iska dhigaan oo ay qalinka qaataan ayaan ilaahay uga rajeynaya marka maxaad ugu baaqaysaa dhallinyarada deegaanka dhalinyarada deegaanka waxaan ugu baaqayaa dowladnimadooda iyo wadaninimadooda iyo walaalnimadooda iyo isku diin iyo isku dad iyo isku midab iyo isku abtiris ayagoo ah in ay nabad caam ah qaataan baan ugu baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan iyo iyo muslimiin waa tahay kaasi waxau ahaa mustaf cabdulqaadir axmed dhamake oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada rayidka ee degmada xeraale ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya maxamed colaad xasan ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay
cadar yuusuf waa gabadh koob iyo labaatan jir ah oo ka qaybgalaysa tartanka qaaradda afrika ee quruxda iyadoo soomaaliya matalaysa gabadhan daada yar ayaa waxay sheegtay in kooxdii waday tartankaasi ay quruxdeeda la dhaceen markii ay sawiradeeda ku arkeen baraha bulshada islamarkaasina ay u soo bandhigeen dalabkooda ah inay ka qayb gasho tartanka quruxda gabdhaha afrika iyada oo dalkeeda matalaysa cadar yuusuf waxay khadka telefoonka ugu warantay sahre cabdi axmed horta anigoo mar walba waxaan jeclaa inaan ka qayb galo modelinka iyo waxaas beauty bagentka mideeda kale wadankaygana waan dhaba mar walba inaan uga qayb galo beauty bargent oo gabdhaha soomaaliya mar walba ma helaan opportunities ay ku sameeyaan beauty bargent taas adaajiy ku dhiirigelisa waa gartay marka hadda imise dal ayaa tartamaysood adigu soomaaliya u matalaysaa baal waxaa tartamaysa konton afarta wadan oo africa ku taala anigana waxaa matalayaa soomaaliya waa tahay marka sidee lagugu soo xushay ma jireen dad kale oo gabdho kaleeto oo soomaaliya ka socdo oo aad tartanteen ama adiga aad uga soo baxday ma jirtaa sidaas maya walaal wax tartan dhacay ma lahan soomaaliya tartamadaas ma qabaan marka aniga iyaga ay la soo hadleen sabab baan tartanka ugu qayb gale marka qoladii qabanqaabinaysaa kusoo wacday miya a iyaga ay la soo xariireen waayahay maxay ku yidhaahdeen marka nagala qayb gal oo adigoo soomaaliya matalaya ha waxay rabeen inaan ugu qayb galo aan wadankeyga aan u istaago sida aan uga qayb galo beauty bargentkan waa tahay marka maxaad filanaysaa maadaama gabar qurux badan aad tahay saan sawiradaada ka arkay goobaha baraha isgaarsiinta bulshada maxaad isleedahay waad noqon doontaa waad mahadsantahay horta wallaahi waan rajo fiicanna insha allah guulaan rajeynaa haduu ilaah idmo maxaa la isku dooranayaa micnaha oo qofka laga rabaa inuu shuruud ahaan uu buuxiyo gabadha markii quruxda ay u tartamayso horta laba wiil baan kam kujinaynaa labadaas wiil waxaa la siinayaa dabeecadaada dadkaad uga dhaqmaysid iyo habeenka uu dhacayo finalska saddex dhar baa la doonaya daratood dharka uu kamid yahay dharka hidiya dhaqanka oo dalkaaga ka labaad uu yahay dharka casualka ee dhaxan dharka meel walba kan saddexaadna uu yahay evening gown midka ee dhaxan cambuurka oo habeenkii aad soo xiranayso
habeenka aad soo xiran waa tahay marka cambuurada iyo haddaad fiirisid dharka hidaha iyo dhaqanka iyo hadda haddaad isi sii qiiqiimaysay maxaad is leedahay wallaahi horta anaga alxamdulilah hidiya dhaqan qurxoon aan qabnaa oo maanta aan ku faani karno oon stage ku kori karno alxamdulilah walahi horta hidiya dhaqankeena zaaid aan u jeclahay maasha allah waa gartay wax kaleeto oo lagaa doonaya ma jirtaa in qoorta dheer tahay qofka in wejiga saas uu yahay macnaha ekaanshiyo gaar ah oo lagugu xusha ma jirtaa idaacad maadaama aad ka hadlayso hadaad dadka u yaro sharaxdo ha wa waa inuu horta qofka photogenic ahaado uu sawirka ku qurxoon yahay waa qofka inuu dhoola cadeen qurxoon lahaada uu fiican yahay maxaa kaloo fiican socodka qofka inuu fiican yahay socod markuu stage ka soconayo waa gartay waayahay adiga marka xoogaa xana ma maqashayo intaasi xataa inaad ku qurux badan tahay dadka ma ku yiraahdaan maxaad u malaynaysaa inaad buuxin kartid kaalimahaasi blinkii waxaan galeen hooyada ee ku dhiirigelin jirtay mar walba photogenigaas tahay sawirku aad kuqurxoon tahay marka iyagana maadaama ay buraha bulshada iga soo arkeen waxaan doonayaa waxaan rajeynaya inay wax iga arkeen oo oon booska dhan ku buuxin karo waa tahay waa tahay waxaan kuu rajeynayaa n guul weyn iyo inaad tartanka quruxda qaado gabdhaha soomaalida aad ayaa loo ammaani jira weligoodba n ka sokow taasi dareenkaaga hadda siduu yahay maadaama xilligii diyaargarowga aad ku jirto ood meel ku jiri doontaan ilaa cabaar inta habeenka tartanka la gaarayo marka hadda sidee ayuu dareenkaagu yahay wallaahi dareenkeyga horta alxamdulilah dareenkeyga uu fiican yahay dareen maasha allah soomaalida zaaid bay iga koortareysay baraha bulshada maanta haddii la dhaho in la iga codeeyo maanta soomaalida zaaid ay ii garab istaagtay alxamdulilah dareenkeyga uu fiican yahay hadda waa tahay bal marka waxaad iiga warantaa adiga ahaan niyadaada ma ku qanacsan tahay inaad noqoto ama aad kusii jirtid waxa loo yaqaano industriga modelinka amaba gabdhaha quruxdooda soo bandhigo shaqadaas inaad kusii tallaabsato mase waa wax kaaga eg xilliga tababarkan wallaahi horta modelinka waxa keliya hadda maskaxdeyda ku jira maahan oo aan leeyahay heer weyn ka gaar noloshaada dhan ku qaado inaad modelinka samaysid ma ahan laakiin alxamdulilah modelinka heer weynaan ka rajeynana asigata inaan ka gaarno insha allah waxaan jeclaan lahay soomaalida inay codkooda isiyaan ay tagaan baraha bulshada ay ku leeyihiin instagramka oo university africa ay tahay sawir walbo ee gabadha sooma calanka soomaaliya ku qoran magaceeda inay like saaraan halkii like-na waa hal cod waayahay aad baad u mahadsan tahay cadar aada iyo aada umaadsantahay waal fursadaad siisay waad mahadsan tahay adar yuusuf oo khadka telefoonka ugu waramisay saare cabdixmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay xayiraad cusub oo dheeraada oo uu ku soo rogayo bangiga dhexe ee dowladda iiraan madaxweynaha ayaa tilaabadan wuxuu ku tilmaamay cunaqabateyntii ugu adkeeday abalda saara iiraan laakiinse dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku tilmaamay in madaxweynaha uu u muuqdo in uu ka warwareegayo in uu qaado tallaabo milatari oo ka dhana iiraan si uu markaasi uga jawaabo gantaalo dhowaanahan lala beegsaday ceelasha shidaalka ee sacuudiga waryaha v o e da ee aqalka cad ayaa warbixintan soo diray xuseen barre aadan ayaana nala socodsiinaya dowladda sacuudiga ayaa warbaahinta u soo bandhigtay khasaaraha gaaray ceelasha shidaalka ee la weeraray weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda xuutiyiinta ee yemen laakiin dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay iiraan inay iyadu ka dambeysay arrintaasi oo ay iiraan beenisay dowladda maraykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay xayiraad cusub oo lagu soo rogay iiraan gaar ahaan bankiga dhexe ee dalkaasi madaxweyne donald trump oo ku ololeyn jiray in maraykanku uu faraha ka qaado dagaalada lala gelayo dalalka shisheeye ayaa ka digay halista dagaalka ka iman karta waxay ila tahay sida ugu adag ee qof ahaan loo wajihi karo inay tahay in qofku isxajin karo isaga oo awood leh way noo fududdahay inaannu sidaa oo kale yeelno iiraan way og tahay in haddii ay si xun u dhaqanto aan ka jawaabayno xogeyaha khasnadda ee maraykanka steve manshin ayaa sheegay in cunaqabatayntan cusub ay wiiqayso hanaanka lagu maalgeliyo ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan tani waxay macnaheedu tahay in ciidamada ilaalada kacaanka iiraan aanay heli doonin lacag lagu maalgeliyo ama lagu taageerayo argagixisada waana cunaqabatayn kale oo ku biiraysa tii hore usii jirtay ee shidaalka qaar ka mid a khubarada siyaasadda gorfeeya ayaa shaki ka muujiyey in cunaqabataynta maaliyadda ay saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha oo la ildaran xayraaddii hore ee maamulka trump uu ku soo rogay labadii kun iyo sideed iyo tobankii wakhtigaasi oo uu soo celiyey xayraadihii hore loo qaaday ee labadii kun iyo shan iyo tobankii markii heshiiska nukliyeerka ee iiraan la saxeexay sida uu sheegayo alex vatanka oo ka faallooda arrimaha iiraan qaabka uu maamulka donald trump u wajahayo arrintan ayaa u muuqda mid uu adeegsanayo ciqaab iyo abaalmarin isagoo soo koobaya ciqaabta tallaabadaasi oo aan natiijo badan dhalin golaha amniga qaranka ee maamulka madaxweyne trump ayaa kulmay jimcihii shalay si ay uga wada hadlaan tallaabada ay qaadi karaan iyada oo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo uu ku soo noqday dalka maraykanka kadib markii uu booqasho ku tegay sacuudiga iyo imaaraadka oo uu booqday isaga oo kala hadlay arinta iiraan iyo sida looga jawaabayo I think I'll be able to give the president some important information about um, how it is.
waxay ila tahay inaan awoodi doono in aan madaxweynaha u gudbiyo macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida aan arintan uga fikirayno madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani iyo wasiirka arrimaha dibadda jawaad zariif ayaa toddobaadka dambe imanaya new york si ay uga qayb galaan shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaana jiro warar sheegaya inay suurtagal tahay in trump iyo ruuxaani ay si gaara u kulmi doonaan inta uu shirku socdo arrintaasi oo ah mid aan la hubin warbixintii waryaha v o e da aqalka cad oo xuseen barre aadan uu noo soo jeedinaya ayay taasi ahayd
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wadanaysanno codka fanaanka daada yar guuleed simba الحفيدة هاي العشاي يطيح نور الثيباي وبحذر يا موسى وحدي يدني من سمي وينو كنت هاي وينو كنت هاي الحفيدة هاي العشاي يطيح نور الثيباي وبحذر يا موسى walaalkay wuxuu tegay nabiil doogsadu leeday markii uu dugsiyaay adi dooha kuu galay adi dooha kuu galay walaalkay wuxuu tegay nabiil doogsadu leeday markii uu dugsiyaay adi dooha kuu galay nafisay dimaashi anigiyo dadkeeniyo da kastaba xigaalkii waan idin duucayne guri deganaagaado ubadina xaafida dhala anigiyo dadkeeniyo wax kastaba xigaalkii waan idin duucayne guri degan agaado ubadina xaafida dhala ruux haddii dulqaad samir samir lagu daraye racadnimo raacday dumarumagu sameeye dugobed hanaale ducawaalid hana taye ruux haddii dulqaad samir samir lagu daraye racadnimo raacday dumarumagu sameeye dugobed hanaale ducawaalid hana taye walaalkay wuxuu dumar xilkooda doortay uu helay markii uu daryeelay adi damac kuu xulay adi damac kuu xulay walaalkay wuxuu dumar xilkooda doortay uu helay markii uu daryeelay adi damac kuu xulay
guulad simba ayaan guud ahaanba idaacaddeenna subaxnimo kusoo gabagabaynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdiaxmed waxaan ileenay intaanu mar kale kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo
walaalkay wuxuu dumar xilkooda doortay oo helay markii uu daryeelay adi damac kuu xulay adi damac kuu xulay nafisay dimaashi anigiyo dadkeeniyo wax kastaba xigaalkii waan idin duucayne guri degan agaado ubadina xaafida dhala anigiyo dadkeeniyahow wax kastaba xiigaalkeegi waan idin duucayne guridaganagaado ubadina xaafida dhala nafisay dimaashee anigiyo dadkeeniyo wax kastaba xiigaalkeegi waan idin duucayne guridaganagaado ubadina xaafida dhala